Roble oo doonayay inuu kulan siyaasadeed ku gaaro dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa is-hortaagay dowladda federaalk iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk diiday inay siiso baasaboorka diblumaasiga oo la siiyo siyaasiyiinta iyo madaxdii hore ee dowladda federaalk arrintan ayaa timid kadib markii dhowaan maxamed xuseen Roble oo kulan kula yeeshay magaalada Muqdisho ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya ninka lagu magacaabo James Swan kulankan ayaana waxaa aada uga carooday dowladda federaalk inkastoo khabarka la xiriira in rooble loo diiday baasaboorka uu rabay ay tahay mid cad haddana dowladda federaalk ayaa beenisay arrinkaas waxaana wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalk axmed macalin fiqi uu sheegay inaysan waxba ka jirin warka la xiriira in la is-hortaagay rooble ama caqabad la hordhigay maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin dowladda warqadaan uga baahnayn warqadiina looma qorin maaha waxbaana laka hor istaaga warqadiina lakuma qorin waa qodob taasi marka inay iska hadalla yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oysan dee wax lagu goosanayo waxa la raba in lagu goosto ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceeb kale loo waayo waa iska muuqataa arrinta maxamed xuseen rooble ra-isul wasaareheni hore nin maantay warqad loo diidanayo inuusan ahayn cid kasta way ogtay warqaddii waan haynaa kowdii bisha february buu naga soo codsaday the same day oo kowdii bisha february ah ayaan u qornay safaaradda south africa asagii waftigu hogaaminaya warqadiina waa haynaa safaaradda south africana way gaarta marka anigu ma ogi meel lagu diiday dowladda federaalk ayaa marar badan sidan oo kale waxa ay is hortaagtay duulumaad ay dibadda ku aadaan mas-uuliyiinta iyaga ka tirsan kuwaas oo qaarkood ay ciidamada dowladda federaalk lagu amro in ay xiraan ama jirdil ay u geystaan